hor horta anagu anagu anigii ragaa ku jiraa beri gel gelti baanu nahay in badan baanu doonaynay somaliland u hagaagsanaataa in badan baanu doonaynay haddii eedayda kelina madax wanaagsan inaynu helno waxaanu doonaynay in dawlad wanaagsan inay noo timaado in badan baanu siilaayo usoo dagaalanay sheekada iyada horta cali cali gurey baa dhameeye wuxuu yidhi saddexdii nin ee accidentku ku dhacee cali maarshaal iyo maxamed xaashi iyo aniga cali maarshaal baa ugu nasiib badan oo silaayo mu aragoo madarayo saas u dhameeyey intayadii kalena waxaan isleenahay waxaan idhi ilaahayow anigoo labiyo toban jira baan mudaaharaadku bilaabay iskuulka faar xoomaar markii loo barayeeyey intaas dawlad wanaagsan baan soo doonayey ilaahay ma waxaad garatay kii aan u soo dagaalamay inay noqoto dawladda ugu xun ee ugu musuqmaasuqa badan ee ugu tacadiga badan ee ugu dulmiga badan ee ugu qabyaalada badan ee ugu waxashada badan ilaahay ma taas aad ii garatay ilaahay ma taas aad ii garatay horta anagu saasaanu nahay kowgii halkaa maxamed xal sheegay waxaa la yidhi qof mumina meel laga laba jeer meel lagagama wada qaniino ka maanta doonayo inuu inuu kulmiye iyo dawladda axmed maxamuud siilaayo mar kale mar kale taageero dee muumin ma tihid ilan mar labaad baa lagu qaniinayaa muumin ma tihid waxaan idin leeyahay dawladiina xun tahay maxaa lagu gartaa waxa lagu gartaa wixii ay iyadu ka caban jirtay ee maagi jirtay bay ku socotaa oo example baan idin siinayaa idli saaxiibkayga ahaayo wuxuu ahaa wasiirka xanaanada xoolaha inteedaanu haysanay aanu maalin kasta baarlamaanka qarnanka haysanay maarayaan aanu lahayn kaale maxsarkii iyo iyo shuqulkiisii kaale imara ma maxsar meel la keenay baa aragteen maaljaabini la aragtay baa keenteen isbedelkaanu samaynay waxa weeyaan kulmiya sameeyey intii dawladdu iyo ummaddu qaadan jirtay baa hoos loo dhigo madaxtooyada la siiyey allaha naxariisaysi yaananaanay jiiska gardarayn waxaanu odhan jirnay berberaa laga keenaa lacag oo ina riyaalo loo keena halkana waa la keenaa laakiin differenceaan idin sheegaya ina riyaalimuu jirin jirina kuwana way jiriyaan waxa la yidhaahdaa madaxtooyada waa lagu tiriyaa combyuter baa yaalla waxaa la leeyahy intaasoo intaasoo marka baa yimid ninkii wade waxa la yidhahdaa laba boqol baa kugu dhiman laba boqol baa kugu dhiman baa la yidhahdaa waa ka maxaanu ku haysanay dawladdii dawladdii hore waxaanu ku haysanay dul baa iibiseen oo ilaa usiciin ka iibiseen iminka madhul baa inoo hadhay dhamaaye dhamaaye inaade madhul baa inoo hadhay inaade madhul baa inoo hadhay wuu dhamaaye ya waxa ya kow dha wuu dhammaaday waxaanu odhan jirnay weligay nin siilaayo ka cabasho badan maan arag maalin kasta wuxuu ka cabbi jiray tacabdi iyo waa leecaburiyey maalin baa garanayaa nin nin weliyiin la wareysanayay markuu cabashadii ka yaabay buu yidhi waar axmed dee wax cabashiile waa kugu bolo adigay kugu bool xumo tahaye de bal iska daa cabashado bal xoogaa faanala sheeg shewde inaada ninkii sidaa wax cabashada bataa laba qulo u hiiliso si fiican ugu hiilisay waxaa la yidhahdaa axmed maxamuud jiilaayo nin abaale maaha war bal anagu siyaasiyiin baanu nahay anigii maxamed xaashiya hanagaba abaal baxo waaba istaahilaa maxaasnimada iyadaa la raacday markii horeba laakiinse nimankii abwaanada ahaayee sidii la og yahay ugu dagaalamay office bay ku lahaayeen xusbiga kulmiye office bay ku dhex lahaayeen ay ay ay ka abaabuli jireen wuxuu tiri jiray dee raggii tiri jiray waa fadhiyaan inaade nimankii siduu galay waa aragtaan war saxaafadii maalin kasta noo yiili jirtay hadda wallahi khudbadaha in nala qori jireen intay noogu yimaadaan saxaafadda khudbadaha naga qori war ma nin nimankii maanta in sidaa loo cuncuno oo sidaa loo cuno iyaa shiri jirtay anigu wax kale wax badan oo badan ba siilaayo waan ka filayay iyo dawladdiisa laakiinse axmed maxamuud siilaayo oo aan islahaa waa nin mutacalima waa nin dabeecad wanaagsan waa nin raxiima baa casuur yaryar ku tooganaya hargeysaa weligay magaxaydagama soo gelin hargeysaa lagu tooganaya caruurtiini lagu tooganaya caruurtii mujaahidiintu dhashay lagu tooganaya weligay magacayga ma soo gelin war meesha dul dulmi baa ka dhacay oo xumaa ka dhacday kulmiyana hadduu weli taa ku faanayo dee dulu kale aan inaan ogeyn buu ku nool yahay waxba se isaga odhan maayo waad aragtaa siduu isku yahay axmed maxamuud siilaayo wuxuu kala saari waayey nimanka xisbigiisa loolamayey iyagiibuu isku garaacayaa marba mid bah dilayaa marba mid caleema saarayaa madba khudbad oo akriyayaa madba mid odhanayaa kanaa maanta guddoomiyaha kanaa maanta musharax haddana ka qaadayaa intaasaa bahdilaada ugu filan iyaga wax badan oo kalaan odhanayo mooyaane anigu maanta xisbi kuma jiro waxaan idinku imi inaan idin hiiliyo oo taagta aan leeyahay idinku hiiliyo because waa laydinka gardaran yahay ucud waa laga gardaran yahay war maalintii nalagu joojiyey maalintii halkii laydinku joojiyey ilmun baan ka imanin siilaayo cadhaduu qaaday tii teediyo in adeer maanta sameeyo uu ucudka toosiyo afar gaari wadataa anagu boqol gaari baanu wadaneeyey ka joojiyo maxaq buu leeyahay waa laydinka gardaran yahay weerar baa idinku socdaa weerarkay idinku socdaana waxa weeyaan way ogtahay dowladda siilaayo inaanay intay tartanto maanta aanay cod helaynin horaasaa u sheegay maxay doonaysaa markaa inay baabi'iso xusbiyada oo cid la tartamo la waayo ay iyadu fadhido oo xaaraantu fadhido sidaasay doonaysaa waxay yeelaysaa markaa taasi yaaday dhacaysa laba qolaa haysa markaa taa jawaabteeda mid waa ummad dadkeena somalilan ummaddeena waa dad gogo weeyaan war waxaan leeyahay gobonimadiinii muujiya gobonimadiinii muujiya ka bareeda xusbigaa lagu tacadiyey taageero siiya wuu idinka baahan yahay wuu u baahan yahay dulinkaasuu la dagaalamaya musuqmaasuqaasuu la dagaalamaya axashadaasuu la dagaalamaya taageero siiya baa leeyahay taa waan idinku yahay idinkana waxaan idinkana waxaan idin leeyahay saddex xusbi baa dalka ka jira mid waa kaa dowladda markaanu mucaarad ahayn maalintaanu anigii ucud israacnana udub waa ka adkaan jirtay maalinta midkaa yaleecana udub baa naga adkaan jirtay idinkiiyo waddaniina waxaan idin leeyahay wada socda iskaashada daaliniintaa meesha fadhida meel uga soo wada jeesta taana waan idinka takalaaan idin leeyahay takalaan kusoo gabagabaynayaa saddex wax baan ka digaya saddex waan ka digayaa war horta dekedaa berbere ee miciinkeenna ah aynu mushaarada ka bixinno mushaarada ciidanka ahay jadid jooga aynu ka bixinno weerar baa ku socdee aan ogaano aan ogaano mid kalena waa ka digayaa qolada iyada reer bariga lagu weeraxan tahay waxyaalahaanu siilaayo u taageerayna waxaa ka mid ah qurcana nabad baan ka dhalanaysaa nabadii rumaada waa sii fogaanaysa taana waxaanu doonaynaa labadiina xusbi inay ka hawl gashaan ee labadaa beelood ee meesha wada degan la doonayo in laysku diro aniga labaduba waa y dhaleen wax si xubay inta maqaysaa inay islaayaan ilmaa rayaal waxaanu idinka filaynaa labadiinaa xisbi arrintaa inaad ka dagaalantaan oo khidmadda ay dowladdu ka wado burco a idinku ka hor timaadaan waddani duraare raysiga niman lamidaa ka hawlgalay idinkuna u cudow waryaa jamaal waxaa tahay nin reer burcaa faysale kama foga dee waydi fullay waydikaa ina taa ka dagaalantaan ina taa ka dagaalantaan saddexaad aan ka digayaana waxa weeyaan doorashadaasi inay dib u dhacdo madaxweynuhu wuu ka ballan qaaday wuxuu yidhi maalin lagu dari maayo waxa leeyahy madaxweyne waa lagaa filayaa inaanay maalin ku darin ama cirka ubax ama dhulka ubax doosha waa lagaa filayaa waa lagaa filayaa doorshadii waa lagaa filayaa isagana miduu kiisaan kusoo gabagabaynayaa sawir baa jiray maalin dhaweyto internetka lasoo geliyey toddoba nin baa ku sawiraa waxay ahayd toddoba isaga ay isku kalaas ahaayeen oo iskuulka cabuudka ka baxay oo iglinka socday toddobada axmed maxamuud jiila ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo cabdullaahi saciid oo nin caqiide lahaa nin caqiidiya bar lahaa oo inqilaabkii lagu dilay baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa muuse bidaar muuse idaarkii ahaa haddii abdikeeda leeyahay jajka ahaa baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa walaalkii cali cabduqaadir waxaa ka mid ahaa ninay siilaaye saaxiib ahaayeen ismaaciil haybe loodhan jiray waxaa ka mid ahaa nin cabaas doore loodhan jiray toddobadii ninba maanta shan waa inaga hooseeyaan walaalkay cali cabduqaadir aada buu xanuunsanayaa u duceeyey oo ilaahay inuu xanuun ku baahayaa inuu inuu raagi garan maayo siilaanyaha ka hadhay waxay ku socdaan intuba xaggay ku socdaa aakhiraa lagu wada socdaa soo maaha waxaa maanta la samaynayo waxaa la dhacayo iyo wixii la goobayo midna qaadan maayo kafan cad baa kaa raacaysa axmedow kafan cad baa kaa raacaysa waxba kuu tari maayaan milyanis aad maanta meel diganaysaa adiyo qoyskaaga aad diganaysaa aakhiro waa lagu weydiinayaa shilin allaaliya shilinkii ku soo galayba waxa lagu odhanayaa xaggee baad ka keentay war abtiyow ha aakhira seegi war abtiyow ha aakhira seegi war abtiyow ha aakhira seegi isagana intaas